أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mu'asasada alkataib ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii labaad aflaamta taxanaha ah ee geedigii ee gurguurta guulmise gebi dhaclayn dowladda kaafirada eritereya ayaa shaaca ka qaaday inay xiriirka u jirtay kooxda ridada soomaaliya haddii murtad gurguurta uu dhaqan geliyey heshiiskii ankara xukuumadda daaquudka qaahira ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin in xabashada etoobiya qayb laga siiyo badda soomaaliya iska hormaad u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshaadka shaaridirarka liyobooliska ayaa mar kale ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya munaasabad lagu sagootinayay in ka badan laba boqol oo arday oo ka qalinjabisay mu'asasada al-udraja ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataib in ka badan siddeed boqol oo ruux oo ku dhaqan degmada xeelgarsiyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga galgaduud guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarasho ee degmada jamaam ee wilaayada shabeellada hoose
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay afar labaatanka bisha jamaadul aakhira kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatana isagii oo dhan mu'asasada alkataib ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii labaad aflaamta taxnaha ah ee geedigii gurguurte guulmase gebi dhaclayn mu'asasada warbaahineed ee alkataib garabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday in caawa la baahin doono qaybtii labaad ee taxnaha loogu magacdaray geedigii gurguurte guulmase gebi dhaclayn oo aad kaga bogan doontaan xalqada dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay alkataib ayaa habeen hore baahisay qaybtii koowaad ee xalqadan oo iyadu ahayd mid xiise gaar ah xambaarsan iyadoona caaw lagu wado in mu'asasadu ay baahiso qaybtii labaad dowladda kaafirada eriterea ayaa shaaca ka qaaday in xiriirkii ay u jartay kooxda ridada soomaaliya haddii marba gurgurta uu dhaqan geliyey heshiiskii ankara xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya kadib heshiiskii asmare ee mar kale lagu saxiixay qaadashada badda soomaaliya walaa xooggan ayaa soo wajahay dowladaha ku dhirirsan badda cas islamarkaana xabashida ay kala dhexayso colaad soo jireen cabdulqaadir idris oo aa la taliyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda elitereya ayaa sheegay inay walaa xooggan ka qabaan heshiiskaasi uuna mugdi badan ku jiro wuxuu soo hadal qaaday heshiiskii asmare ku dhex maray gurguurta alsiisi iyo afawarki waxa uuna yidhi ma jirin heshiis gaar ah ay dowladda elitereya la gashay soomaaliya heshiiskii ugu dambeeyey ee ay wada galeen soomaaliya elitereya iyo masar waxa uu ahaa sidii soomaaliya looga difaaci lahaa etoobiya oo soo hamisay biyaha soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu mas-uulkan elitereyaanka ah waxa uu sheegay inay ka fiirsanayaan xiriirka u dhexeeya iyaga iyo kooxda riddada haddii ay caddaato in xukuumadda gurguurte ay etoobiya siisa marinbiyeed arrinkaasi oo ka dhigan inay xiriirka u jarayaan heshiiskeenii dambe ee ugu dambeeyey aan wadagalnay kii masar iyo annaga iyaga aan wadagalnay wuxuu ku saabsanaa in aan badda soomaaliya oo markaa etoobiya soo ni- soo haweysatay inay qaadato badda soomaaliya inaan wada difaacno in aan ka saacidno oon isku meel kasoo wada jeesanno inaan etoobiya ayna qaadan dhulka soomaaliya ayna kusoo xadgudbin laakiin waxaan heshiiskan aan aragnaa hadda wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad madmadow ugu jiro markii aan dhegaysanay warkii ay ku hadlaayeen turkiya madaxweynaha turkiya iyo madaxweynihii faransiiska oo etoobiya tegey waxaa noo caddaatay in heshiiskaasi uu yahay heshiis uun runtii aan soomaaliya ka filayn annaga annaga howlgadkaasi marka horeba kuma jirna annaga soomaaliya wax ciidan aan usoo dirayna ma jirin marba marnaba dowladdeena ma qaadan in ciidan wax la yidhaha soomaaliya waayo etoobiya lug baa u xirsan etoobiya ma rabto bad bad la ikraysato ma doonayso bad ee la dhaqanto sida jabuuti oo kale iyo bombaasa baddeeda say u isticmaasha inay baday u isticmaasha dooni mayso bad ganacsiye waxay rabtaa meel ay military ahaan degto haddii soomaaliya anigu hadda- ilaa hadda ma hubno in soomaaliya ogolaatay laakiin haddii soomaaliya ogolaato in ciidan etoobiya military ah ay dhigto meesha markaasaan xiriirka soomaaliya ka fiirsanayna laakiin inta ka horreeya waa wax mudmadow ah haddii etoobiya loo ogolaado red sea inay cagta soo geliso exercise red sea ay hesho annaga qatar aan ku sugannahay lafalkeenna waa inaan difaac ka gallaa meesha kooxda riddada iyo eleteriya ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay samaynayeen xiriir xooggan asmare ayaana tababartay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo loo carbiyeyey la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyadoo ka faa'iidaysanaysa colaadda u dhexaysa etoobiya ayaa eleteriya waxay doonaysaa inay soo dhowaysato kooxda riddada balse gurguurta ayaa u muuqda inuu dhabarka u jeediyey xulufadii shalay kadib markii uu la heshiiyey etoobiyadii uu sheegayey balse uu maanta ku wareejiyey dhaxalkii dhuleed ee ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay walaalka abu xasaan xukuumadda daaqoodka qaahira ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin in xabashida etoobiya qeyb laga siiyo badda soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wasiirka arrimaha dibadda ee masar beder cabdulcaadi oo warbaahinta kula hadlayay magaalada alqaahira ayaa sheegay in badda cas ay tahay mid ay ka faa'iidaysan karaan wadamada xuduud kala leh oo keliya iyadoo aan loo ogolaan doonin cid kale inay soo farageliso isagoo ula jeeday dowladda xabashida etoobiya ee damac uga jira soomaaliya masar ayaa muujisay sida ay uga walaacsan tahay in haddii etoobiya ay gummadaha soo dhigato biyaha badda cas uu halis geli doono amnigeeda qaranka sabab la xiriirta etoobiyaanka oo si toosa u kontarooli kara kanaalka asuweys hadalka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda asiisi ayaa ka dhigan in alqaahira ay si cad uga soo horjeedo heshiiskii ay kooxda riddada soomaaliya dalka turkiga kula gashay dowladda siriibiyeedda etoobiya heshiiskaas oo ogolaanayay in etoobiya ay marin badeed iyo saldhig militari ka samaysato badda cas xasan garguurte ayaa wafdi u diray qaahira si uu u ogaado mowqifka masar ee heshiiskii ankara taas oo hadda u muuqata in masar ay heshiiskaas ganafka ku dhufatay una aragto mid ballanfur ku ah heshiisyadii horey ay ula gashay kooxda riddada soomaaliya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya oo alqaahiro booqday ayaa carab baabay in ay weli ku taagan yihiin heshiisyadii horey ay la galeen masar balse waxaa muuqata in masaaridu ay ka shakaysan yihiin xasan garguurte oo ay u arkaan nin aan ballan lahayn oo si fudud isugu dhiibay abiy axmed iyo erdoqan kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale u dirtay etoobiya saraakiil uu ka mid yahay sambalooshe taliyaha ashaadala dirirka kuwaas oo sida la sheegayo u aaday adis ababa in madaxda dowladda etoobiya u sheegaan inay weli ku taagan yihiin heshiiskii ankara ayna siinayaan qayb ka mid a badda cas waxaa la isweydiinaya sida xasan garguurte uu isugu hayn karo ciidanka masar ee qaybta ka noqon doono isbahaysiga cusub ee duulaanka ku soo ah soomaaliya iyo ciidamada xabashida etoobiya oo dalka horey u joogay waxaana la aaminsan yahay in khilaafkii u dhexeeyey labadan dowladood ay u soo rareen soomaaliya mahadsanid cali yare isku horimaad u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shaardirarka ee newbooliska ayaa mar kale ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya sida uu ku waramayo casaam carafaat cururnimadii hore ee saaka waxaa mar kale deegaanka dacawaley ee hoostaga degmada xarshin ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka liyo booliska ay dhistay dowladda xabashida etoobiya cilwaradyo deegaanka ayaa sheegay in dagaalku yimid kadib markii maleeshiyaadka liyo boolisku dhowr jiho ay ka soo weerareen deegaanka dacawaley ilaa iyo afar jiho ayay wararku sheegayaan in xabaddu ay ka soo bilaabeen new boolisku wararku waxay intaas ku darayaan in maleeshiyaadka new boolisku ay jareen waddooyinka soo gala deegaanka dacawaaley ee diriirtu ay ka socoto mana jirta faahfaahin rasmi oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka dagaalkan maanta dib u qarxay ayaa daba socda dagaalo culus oo deegaanka ku dhex maray dadka shacabka iyo maleeshiyaadka liyu booliska kadib markay dadka deegaanku ka gadoodeen xasuuq maleeshiyaadka liyu booliska ay kula kaceen dadka shacabka deegaankaasi ku dhaqan munaasabo lagu sagootinayay in ka badan laba boqol oo arday oo ka qalin jebisay mu'asasada al udruja ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inooga diyaariyey umuurtaasi ما نسينا العالم السنين هي من قد جعلتنا
waa nashiid ay isla qaadayaan koox caruur ah oo kasoo hor muuqday indhaha dad boqolaal ah oo ay ku jireen mas-uuliyiin heer xarako iyo sidoo kale heer wilaayo waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa goobjoog ahaa waalidiin culimaa uddiin iyo dad kaloo fara badan oo aan la soo koobi karin
هي من قد جعلتنا في صفوف الناجين waxay maalinkan ciid u ahayd ilaa iyo laba boqol oo arday oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka waxna ka bartay culuumta shareecada islaamka iyo mawaadda tajribiga wax ka mida maamuuska intaas oo dada ay isugu yimaadeen waxay ahayd in la dhiirigeliyo ardaydan la guddoonsiinayay shahaadooyinka iyadoo isku dubaridka hawshan ay soo agaasintay mu'asasada al utruja xifdinta qur-aanka culuumta sharciga iyo mawaadda tajribiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa ku tartarsiiyey bahda mucalimiinta al udruja in ay dadka qur-aanka iyo culuumtiisa baraan siina labalaabaan dadaalkaas waxbarasho ee ay hayaan weladkeena goormuu saalix noqonayaa awalan waa markii ilaahi subxana taala kitaabkiisa la baro oo lagu tarbiyayo ayuu saalix noqonayaa ikhwaanii fillaah qur-aanka akhrintiisa iyo ahalkiisa fadliga ay leeyihiin laguma soo oogi karo hal maqaam keliya ah sheekh faarax oo ka mid ah culimmada jihaadka bariga afrika oo munaasabadda kelimad ku lahaa ayaa u dardaarmay ardayda waalidiintooda iyo mucalimiintooda in ay ku tarbiyeeyaan akhlaaqda wanaagsan ee ilmihii waxbaristoodii aan- inaan laga gaabinin oo juhuud lagu bixiyo iyo in la ilaaliyo jirkooda in la ilaaliyo oon dhaawac loo geysanin iyo dhibaato tarbiyadooda in la ilaaliyo iyo akhlaaqdooda oo ubad tarbiyaysan oo akhlaaq leh ay shaarica noogu yimaadaan iyo masaajidda maanta waxaan goobjoog u nahay farxad aad iyo aad u weyn aan la soo koobi karin waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka sida ay nooga farxiyeen allaha uga farxiyo macalimiinta iyo ardaydoodaba waxaa lala idinka rabaa waxaad barateen inay idinka muuqdaan hadduu qofku uu noqdo waa la baray waxna ka maha official waa bilaash waa naftaadaad ceebaysay waalidkaagaad ceebaysay macalinkaagaad ceebaysay waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal intaas oon ka sii wadno weeyaan intaan oon taqwo ilaahay ku darno weeyaan arrintu wax kasto ayagaa nooga hor insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gaala hadday aragto waxaan ayadaaba iska dareersan doonta haddii aan leedno xaflad aada u qiimo badan oo runtii maanta shucuurka dadka uu aada iyo aada u kacsan yahay siiba shakhsiyaddayda iyo dad badan oo aan dareemayo inay iga sii daran yihiin runtii waxaa dhab ah waxa laga malayn kara meesha tan iyo xafladda ka socota waxaa ogaan kara dadka jooga laakiin dadka bannaanka jooga ma ogaan karaan mucallimiinta juhdiga badan ku bixisay iyo maamulka aad bay u mahadsan yihiin ayaguna caruurtan qalinjabinaysay ayaa munaasabadda ugu soo talagalay bandhig cilmiyeed dhinacyo badan ka koobnaa kaas oo ka turjumayay hanaankooda waxbarasho ee madarasaday ka qalinjabinayeen مرحبا بكم أيها العلماء النبلاء والمعلمون الفضلاء والحضور الشرفاء أنتم قادة الجحافل وأشراف المحافل أود أن أعبر لك يا معلمتي عن خالص شكري وامتناني لكل ما بذلتيه من جهد وعطاء في سبيل تعليمنا وتوجيهنا macallimiinta uturjayo maamulkeeda dhammaan midigteena weeyo mawlaa ina siiyey umminimadii laga baxyo alifkii aa toosay gumaadkii falastiin ka dhacay markuu gacal ku naafoobay guricad markaan goglanay oo nabad ku geeraarnay gambaleelku markuu yeedhay hadday gurato neefteenu gurmad haddaan nagala helin soogunnimo maaha
أيها العالم الذي شب جمرا وأضربه وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة وغدت كل نظرة في عمياء معتمة وغدا كل راكد dareenka guud ayaa mar qura isbedelay waxaana qof kasta oo caqli u saaxiiba u arkay caruur dhan kasta ka diyaarsan oo soo jeeda laguna anqariyey caqiido saafi ah laguna tarbiyeeyey shareecada islaamka
بفضل إلهنا المنان ختمناه حفظناه قرانا لا بالإتقان بتجويد وترتيل كما قد أوجب
ugu dambayn mu'asasada al udruja maxaynu ka naqaanaa madarasada tacliimiga ee udruja waxaa sanadkii laba kun iyo sagaalka laga furay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho waxayna shaqaynaysaa muddo shan iyo toban sannadood ah madarasadan ayaa soo koobtay dhammaan asaasiyaadka waxbarasho iyada oo leh ilaa afar qaybood oo kale ah qaybta farbarka carruurta yaryar qaybta xifdinta qur'aanka qaybta machadka culumta shareecada iyo maadiga iyo qaybta dumarka waaweyn wax soo saarka intaa la eg iyo dadaalka habeen iyo maalinba socda waxaa bixinaya dumar isa soo xilqaamay kuwaas oo maamul iyo macalimiinba ka ah mu'asasada al udruja madarasadan waxa ay laba farac ku leedahay magaalooyinka kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe
والقول الثقيل على النبي له والقى كلاهم من ضرا
howlgollo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka maneere ee ku hoos jira gumaysiga salimiyadda kenya yaasir maxmed ayaa ambaqaadaya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo qorshaysan oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka gado jubbada hoose iyo bakool oo ah wilaayaad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxayna sidoo kale mujaahidiintu weerar qorshaysan ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada gado iyo howlgalka koowaad ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka wilaayada jubbada hoose howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda dalxiis ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaadka booliska ridada jubbaland waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka dhammaase ee hoostaga magaalada lafey ee gobolka mandheera waxaana dagaalkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladani ka kala dhacay jubbada hoose gado iyo bakool iyo gobolka mandheera ayaa ku daba feelaya weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka gardarradaha kusoo qaaday qeybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga waad mahadsantahay yaasir bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib cismaan axmed ubow oo goobjoog ahaa ayaa warbixintan inooga diyaariyey
وما يعظه الشيطان إلا غرورا
sida looga bartay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa barxadda kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib boqolaal bulshada ku daawadsiiyey muuqaalkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa qaybtii koowaad taxana loogu magac daray geedigii gurguurtay guul mise gabidhacleen oo ah taxana diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay bulshada ayaa la socotay waxyaabaha uu diiradda saarayay muuqaalka kaasoo u badnaa hadallo aan loo meeldayin oo horay xasan sheekh uu la istaagay fagaarayaasha isagoo aada ugu faraxsanaa la dagaalanka diinta allah iyo dadka muslimiinta ah qaar ka mid a bulshadii muuqaalka daawatay ayaa la hadashay warbaahinta islaamiga landalus iyagoona cabiray dareenkooda farxadeed ee ku aadan waxyaabihii ay ku daawadeen muuqaalka filimka waxaa lagu soo bandhigaya guurguurta guuldaradii uu kala gulmay xamladii uu ku soo qaaday muslimiinta oo uu ku doonayay ilaahi subxaana watacaala nuurkiisa inuu ku demiyo balse uu ka qaaday guuldarro fashilkiisana bulshada soomaaliyeed dhammaan meel walbay joogto way u caddaatay gurguurta iyo daalimiinta islamidka ah dawadooda waxaa weeyaan in lasoo baxo jihaadkaas la galo naf iyo maal lagu huro biidnillahi tacaala guushana waa imaanaysaa afghanistan waxay ka dhacayna mar dhow soomaaliya way ka dhici doonaan filinkii xiisaha badnaa ee noo soo bandhigtay muasasada alkataa'ib ciwaankiisna ahaa geedigii gurguurte guul mise gabadha caleen waan aragnay alxamdulilaah wax badan waan ku aragnay qaybta koowaad filinka waxaa lagu soo bandhigayaa garguurte ladiisii wuxuu ku xadaaqaayo beenta ah oo shaydaanku u been sheegay oo waxaa weye maadeesaa la dhihi karaa waa waxaan ku maadeysano marar qaar waan ku qosleynaba hadallada qaar uu ku hadlaya garguurte waa wax micnaa qofka caqliga leh oo micnaa uu dareemi kara wuxuu sheega gurguurta inay tahay boolexoofto aan waxba ka jirin qaybiis dhaxan waxaa lagu soo bandhigaya gurguurta ciidamadiisa oo gumaadaya la xasuuqayo kuwa qaar ayagoo dhaawacaya nolosha lagu qabanayo ayaan aragnay waa filin aad iyo aad u xiis badan aa la dhihi karaa filinkan wuxuuna ku biirayaa filmaadka oo xiisaha badan alkataa'ib ee noo soo bandhigayso maasha allah guud ahaan walaalo filimka waxaa iga baxay in cadowga ilaahay uu ilaahay jebiyey duulaanka ku soo qaaday shariicada islaamka iyo wilaayada guud ahaan waxaa noo muuqataa cizziga mashaahiinta ilay gaareen iyo nasirgaba taasna ilahi baa ku mahadsan gaal kastoo soo duulana saa unbaa u dambaysaan leena annaga daawadayaasha ahaan aad baa filimka xeesan ooga leeyahay waxaa inoo muuqdaa cadowga ilaahay oo dhabra jibinaya oo meel walba lagu waray qubkoodii iyo khaniimadoodii mujaahidiinta oo faraxsan dadkii oo isku duuban waxaas ay muuqda annaga muslimiin ahaan weligeeda taariikhdu waan yaraan jirnay cadowga ilaahayna tiro iyo loogama guursa guulaysto iyo hub waxaa looga guulaystaa mujaahidiinta in ilaahay isku xiraan oo daacad u noqdaan diintiisana ay u gargaaraan xasanow dhuglaabow dhaarta waa inoo dhaar ee adigaad ku dhaaratay yaa dhaanka loogu raray dhaayid laga miiray dhurwaaga loo waray dhaartiisa beenooday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qeybaha xiga ee taxanaha oo ay mu'asasadu ballan qaaday ayaa iyagana lagu wadaa in ay soo baxaan wakhtiyada soo socda kaasoo lagu daawan doono fashilka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa riddada ah in ka badan siddeed boqol oo ruux oo ku dhaqan degmada xeelgaras iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga galgaduud walaalka marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan haya waa dowlad diini ah oo qayb ka ah xamlad loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeyra shacana looga dhigay cajiibu daaci allaaha taasoo ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaa dowladani ka faa'iidaystay in ka badan siddeed boqol oo ruux oo rag iyo dumarba leh oo ku sugan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga waxayna halkaas muddo soddon iyo lix maalin ah ku qaadanayeen duluus kala duwan oo waxtar u leh noloshooda kuwaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen waxaana bixinayay maktabka dacwada ee wilaayada munaasabadda gabagabada dowladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada culimaadudiinka iyo waxgaradka wilaayada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa madasha xafladda looga warbixiyey dowladda halkan waa degmada algaras oo beryahan ay ka socotay dowro dowradaas iyo qaabkay u socotay haddii aan siino dadka walaalaha muslimiinta ee martida dhammaan dowradaas waxay qayb ka tahay xamla guud ahaan ka socota gobolka oo magaceeda la dhaho xamlatu muscab ibni cumayr oo shicaarkeedan uu yahay ajiibu daaci allaah dowradaas waxay soo gaartay deegaankan ceelgaras waxayna bilaabatay dowrada tobanka bishii shanaad ee aynu soo dhaafnay waxayna soo gebagabowday lix iyo tobanka bishi lixaad kun afar boqol afartan iyo lix markii la isku daro maalmahaas waxay noqonayeen soddon iyo lix maalmood intaasna kolley waxaan rajaynaya dadka deegaanka aad iyo aad ay uga faa'iidaysteen waxaa barbar socday duruustaas muxaadaraad oo loo jeedinayo dadka muslimiinta deegaanka jooga masaajidda iyo maraakiista dumarka iyo dacwatu shawaaric ee muxaadaraad ayagana la dhigaayo waxaa kaloo intaa weheliyey aflaam jihaadi ah oo dadka loo shidaayey intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon bashiir axmed xayle oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga aad iyo aadaan ugu faraxsan lahay dowladan sida maaragtay u dhacday ama maaragtay ardadii ay uga jawaabtay waxaan leynaa kana codsanaynaa inay halkaas ka sii wadaan inay waxbarashadooda sii wataan inay gaaraan maaragtay dowrkan dowrka ka fiican inaan gaarno intaas ardadaan u sheegaynaa walaayada waxaan u sheegaynaa in maaragtay dowladaas sidii loo soo celceli lahay ay ku dadaalaan oo maaragtay waddadaas ay dadka tusaan annaguna insha allahu tacaala waa ku guubaabi doonnaa dadka haddaan lahay odayaashii beesha ugu dambayntii waxaa gabagabada munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida dadka ilaahay diintiisa qaato waxa waaye ilaahay waa dejiyey adduun iyo aakharaba marka insha allahu tacaala khayr badanaa haysanaa wanaag badanaa haysanaa inaan ku dadaalno reer gaar ahaan ceelgaras iyo deegaamada nawaaxiga ah in maaragtay meesha marka waxbarashadii laga sii wado culmadiina ay dadaalaan wakhtiya ay samaystaan maraakiista iyo dugsiyada qur-aanka masaajidda in loo camiro sidaas loo camiro ee mas-uuliyaddaasna dadka qof walba wax yaqaano ayay saaran tahay culimmadii mucalimiintii ducaadii inay istimraariyaan dacwadaasi sidaasoo kale waalidiinta iyo aswaajta dadka mas-uuliyiinta ah ilaahay xil saaray inay dadka mas-uulka ay ka yihiin inay waxbarashada ay ugu dadaalaan dowladda lagu soo gabagabeeyey degmada caalgaras ayaa qayb ka ah xamle si weyn uga socota guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo uu wado maktabka dacwada ee wilaayada waxaana xamladaasi oo loogu magacdaray muscab ibnu cumeer ka faa'iidaystay kumanaan ruux oo ku nool wilaayada mahadsanid marwaan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarasho ee degmada jamaame ee wilaayada shabeellada hoose hadda faahfaahinta warkan waxaa eegayaa bashiir muxidiin abu ayman maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa xafiis ka qaabilsan tayeenta iyo sare u qaadidda tacliinta ka jirta wilaayaadka islaamiga ee hoosarsanaya shareecada raxmaanka isaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii uu uga soo dhalaali lahaa kaalinta loo igmaday wuxuu dhowaan maktabkan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu u soo diray guddi loo xilsaaray inuu kormeero heerka waxbarasho ee gobolka iyo tayada tacliinta ee la siiyo bulshada muslimka ah waxay cagta soo mariyeen xarumaha waxbarasho ee degmada jamaame kuwaas oo ay ka mid yihiin macadka qurduba mu'asasada al-xikma iyo iskuulka dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari intii ay ku guda jireen howlahooda waxay guddigan u kurgaleen sida ay tahay waxbarashada ay qaataan ardayda iyo nidaamka dugsiyadooda iyaga oo dhanka kala bixinayay talooyin iyo tawjiihaad ku socda maamulka macalimiinta iyo ardayda intaba idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah mucalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarasho ee kormeerka uu ku tagay guddigan waxayna ka warbixiyeen qaabka uu dhacay kormeerka anoo ah axmed xuseen cali maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari degmada jamaame waxaana soo booqday guddi ka socdo maktabu tarbiyatu wa tacliim u kuwargalaya dhammaan meelaha ay ka jirtaan waxbarashada marka dugsigan ugu soo booqdeen runtii waxaa weeye waa arrin oo farxad na gelisay maadaama rag ka socdo ee maktabka ayna soo booqdeen nashaad iyo waxay noo tahay iyo farxad ay noo tahay waxaa kaloo iilayaabka badneed oo aan aad ugu sii farxay raggii noo yimid oo ashraafta ahaa qaarkood xataa xisadihii ay fasalladii xataa xisadahay galeen ardada waxay u tahay nashaad in wujuuh cusub ay aragto anigoo ah maamulaha macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa gelinka horo insha allah mar dhowaan imtixaamka shahriga ka baxnay lix bilood baa saan noo furan yahay waxaan soo booqday ishraaf ka socda xarakada maktabka tarbiya tacliin ka socdo ishraafka si maasha allah ay noola kulmeen ardada way la kulmeen macallimiinta way la wada kulmeen muhiimad weyn bay nuugu fadhidaa sababtoo ah waa nishaad gelin waa in nagala warqabo waa in maaragtay madrasada haddaan qof kale soo kormeerin waxa sada iska wado hadhow kala daad baa ku imaanayo laakiin haddii in lagula socdo aad ogaatid waxaa imaanaya macnaa inaad nasdudhuujiso sidoo kale ardayda macadka qurduba iyo dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ayaa dhankooda ka hadlay booqashadan iyagoona xusay inay ka qaadeen dhiirigelin dhinaca waxbarashada ah magacaygu waa cabdishakuur saalax cabdi shuuriye waxaan ahay ardada dhigata machad qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya waxaan noo imid guddi ka socda waxbarashada ee maktaba atarbiya watacliim waxayna noo imaadeen inan oo na kontaroolaan macnaha waxbarashadana sida ay tahay waxbarashadana si fiican ayay u socotaa dhiirgelinta macalin ka mid ah noo soo galay wuxuuna naga hadlaya alhima alcaaliya himada saraysa ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga zahre sheekh nuur cabdisalaam oo dhigata macadka qurduba lidaraasaat alculuum alislaamiya gaar ahaan faraca degmada jamaame run ahaantii waxaana soo booqday rag ka socda xarakada maktab tarbiyati watacliim kuwaas oo na soo kormeeray waanu ku faraxsannahay inayna soo booqdaan taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo nashaad aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa arrinkaasi waxaan leenahay mar kale noogu soo celiya anigoo ah maryamo ibraahim maxamed oo wax ka barata machadka qurduba gaar ahaan degmada jamaame machadka waxaa lagu qaataa culuumta sharciga iyo culuumta idaarada waxaan usoo booqday kormeer kaasoo ka tirsan maktabad tarbiyaha watacliim aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkaasi waanu soo dhaweynaynaa anigoo ah magacayga xasan aadi maxamed oo wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee imaamul bukhaari waxaan soo booqday guddi kormeer ah oo ka socda maktabu tarbiyat watacliim guddigaas booqashadiisa waan ku farxnay waxay noo tahay nashaad iyo dhiirigelin weyn- fasalladeena uu soo galeen waxay fiiriyeen buugaagteena iyo waxbarashadeena meesha xalka ay marayso iyo yuniformkeena anigoo magacayga ku bilaaway zahre ibraahim maxamed waxaan dhigtaa madrasatu imaam albukhaari alibtidaa'iyatu walmutawasitatu muxaafadata jamaame dugsiga hoose ee dhexe ee imaam albukhaariya guddi ka socda maktabada tarbiyati watacliim runtii waan ku faraxnay waan soo dhaweynaynaa maasha allah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixinaya dadaalo hagar la-aan ah oo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah si loo soo saaro jiil ku tarbiyaysan qur-aanka iyo sunnaha una qalin iyo hub qaata sidii la isaga difaaci lahaa cadowga saa'ilka ah ee horarka ku ah diinta iyo dalka warbixino kale ayaan insha allah kusoo bandhigi doonaa dadaalada miradhalka ah ee xafiiskan uu ka wado wilaayada islaamiga ee jubbada hoose aad baad u mahadsantahay walaalka abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu